Dhalinyarada ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada Beledweyne ayaa markii hore ka shaqayn jiray dhismaha guryaha dhagaxa ah waxaana hadda soo wajahday shaqo la'aan baahsan kadib markii ay yaraadeen dhismaha guryaha. Waxa ay noqdeen kuwo iska guri joog ah oo ku nool maadaama magaalada badi ay yaraadeen guryihii la dhisi jiray. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa codsaday in shaqo abuur loo sameeyo.
wada ala cabdi weli maxamed waxaan codsanayna in shaqo abuur noola sameeyo waxaan qabana ma lahataa xaafadda iska joognaa saanaan baagamuuda siinahay waxaan qabano aan ka shaqayno in noola sameeyo shaqo abuurtaas aan codsanayna shaqa waan ka shaqayn jirnay laakiin hadda magaaladaaba iska soomaay indhahayba isku haystaa shaqo waa shaqaysan jirnay sida faryaamada oo kale oo shaqa dhagaxaan ka shaqaysan jirnay hadda soo buudadii aan baleeyan baan bala helayninba marka sidaasaan isaga joognaa xaafad xaafadda iska joognaa waxaan ka qabana malahan inaa shaqo abuur noola sameeyo aan codsanaynaa shaqooyinka aan qaban karno sida faryaamada oo kale sida sida mataqaanaaye shaqa dhagaxdii waxaas unbaa ka shaqaysan jirnaa hadda wax kaloon ka shaqaynaynaa naqaana malahan waxaan ka codsanaynaa inaan nala soo gargaaroon wax nala qabto sidaan doonayna noola sameeyeen shaqo abuur inaan noola sameeyeen ilaan hadda waxaan qabanno malaha sooma magaaladan ayadaaba iska aba si kale wax laga qabanaya ma jirto marka inaa shaqo abuur noola sameeyo ka codsanayna ayada shaqo abuur noola sameeyo noola soo dhaqsado waxaa codsanaya inaa inaa kaamka loo soo gargaaro oo wax weliba loo keeno jeclaanayan shaqo abuur in noola sameeyo shaqada qaban karo faryaamo ahaato wax kasta ahaato faryaamo ahaato wax kasta ahaato waa qaban karnaa baagumoota lay jirto xaafadda lay iska soo joognaa shaqo kalena oo qabanaa xaafadda lay joognaa bas ayaantaa baagumoota lay marka hore roonay